weli waxaad dhegaysanaysaan laantaaf soomaaliga ee v o e haatana puntland ciidamada taliyaha ciidamada booliiska puntland genaraal cabdiqaadir faarax shire ereg ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso waxaanu kadib waraysi siiyey v o e da wuxuu kaga hadlay mudaharaadyadii magaalada boosaaso ka dhacay dhowaan weerar ciidamada booliiska loo geystay iyo xadrigga nabadoon cabdiqaadir axmed xarago wariyaha v o e da faadme yaasiin jaamac ayaa ugu horreynta weydiisay xaaladda guud ee amniga puntland waxaanuu kaga jawaabay sidan bismillahi raxmaan raxiim shirka jaraad wuxuu ku saabsanaa inaanu ka siino warbixinta amniga iyo xaaladda guud ee puntland guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana shacabka puntland xaaladda guud ee amniga puntland aada bay u fiican tahay waxaan dhihi karaa xaqiiqatan boqolkiiba boqol weeyaan sababtaan saa u leeyahana wax weeyaan wax amni daraa oo ka jirta haba yaraatee magaalooyinka puntland xalay waxaa nagu maqaalaa ciidanka booliiska in lagu weeraray saas iyo bambooyin maxaa ka dhasho khasaare ah yaase ka dambeeyey arrinka
arrintaas warbixinteeda weli waa ku guda jirnaa ciddii ka dambeysay iyo sida wax u dhaceen marka dib baan kasoo sheegi doona hadal dhaawac yaroo firiiraha gaaray laba ninoo ciidan ka mid ah waxaa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada waxaa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiiglayaal ahaa oo lagu eedeynayay inay ka mid yihiin ururka shabaab kadibna ku caddaatay markhaantiyaashii qaraalkooda ku caddeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday wax khasaara oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliiskuna si nadiifa oo aada u qurux badan maxay u xaliyeen oo u handhalgareeyeen waana uga mahad celinayaa ciidanka booliiska qaabkii ay u wajaheen arrintaas dadkan samaynaya mudaharaadyada ciidamadu ay ka hortageen inay ka caraysan yihiin nin nabadoona oo la xiray maxaa sababay xarigga nabadoonka nabadoonka waxaa sababay wuxuu ku xadgudbay constitutionka wadanka u yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa brofication ayuu sameeyey dadkii buu kiciyay idaacaddu la hadlay wax beena oo aan waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacadda oo ka sheegay oan xaqiiqada aada uga fog weliba
waraysi uu siiyey idaacadda v o e waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mida maxaabiista lagu xukumay toddobadii dhalinyarada toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdil loo geystay arrinkaa maxaa ka jira
arrintaa uu sheegay waa been aan sal iyo raad midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda u ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dowladda u taalla laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii weli ma xiran yahay maxaa idinka qorshaysa waa xiran yahay maxkamad baan ka helnaa hadduu isdifaacayo dastuurka puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaanbax nabadgelyo ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka tallaabadan ciidanku uu kaga hortegayo banaanbaxan miyaysan u muuqan mid lagu caburinayo shacabka qaabka loo wajahay ma aha qaabkii constitutionka ama dastuurka ogolaa waxaa jira marka aad doonayso inaad mudaharaad samayso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas-uuliyiinta gobolka inaad ogolaansho ka soo qaadataa waa inaad sheegtaa saacaddu bilaabanayo saacaddu dhammaanayo waa inaad sheegtaa meeshuu ka bilaabanayo meeshuu ku dhammaanayo waa inaadan wax khasaaraa geysan iyo wax dhibaataa waxbana lama ogeysin waxaan ka ogeynina ma jiro dadka mudaharaadka samaynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddaan loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno waayo waa lagu soo dhexdhuuman karaa sidaa darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxaa sharcigu noo ogolaya inaan joojinno sidaasaan u joojinaynay oo u ilaalinay inaanu mudaharaad dhicin waayo wax kastaa ka iman karaa waxaan loo diyaargaroobin buu ahaa maxaad fariin oo u diri lahayd shacabka puntland
shacabka puntland waxaan leeyahay nimaan kuu furi dooniisu kuu rarin dantiina iyo maslaxadiina nin ujeeda leh ha u baabiinina noloshiina iyo iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedaleh ujeedadiisa ha u fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha u dhariga ku shidanaya ka dhigay ilmihiina isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad hesha markii dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka baxa
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska puntland genaraal cabdiqaadir faarax shire ereg oo magaalada boosaaso ugu waramayey wariyaha v o wada faadme yaasin jaamac